They feel the wind. Five, six, seven, eight, nine.
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan o aad nagala socotaan v o a somaly com duhur wanaagsan ah dhegaystayaal dhammaantiinba waa maalin isniin ah bisha oktoobar waa lix iyo toban sanadku waa laba kun saddex iyo labaatan afrikada bari saacadda waxa ay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo magaalada washington d c ee idaacadda sida tooska idinkaga imaanaysana waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cashe ibraahim aadan qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah hay-adda sodma oo raashiin gargaara iyo dawo looga hortegayo dhibaatooyinka ay geysan karaan fatahaadaha iyo duufaanta elnino ayaa gaarsiiyey degmada jawiil ee gobolka hiiraan maadaama muxuu ahaa cabsi badan laga qabo in barakac iyo duufaano iyo roobab waaweyn ay yimaadaan oo maaragtay dabaylihii ilina inay ku dhuftaan deegaanadan laga cabsi qabo ayaa waxaa soo gaarsiina shan iyo toban baabuur oo maaragtay daawo iyo raashiin qeybaha kala duwan leh iyo marakanaacoyin iyo muxuu ahaa agaabyadii kale ay u baahnaayeen dadka degmadan iyo hareeraheeda degan
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan waraysi ku saabsan xaaladda xarun wax lagu baro agoonta oo boosaaso ku taalla iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka shiinaha ayaa bilaabay soo dhoweynta wakiillo ka socda boqol iyo soddon dal isniintan shir uu hareeyey dagaalka israa'iil iyo xamaas iyadoo beijin laga codsaday inay gacan ka geysato joojinta rabshadaha liiska ugu sarreeya ee dalalka lagu casuumay madasha hindisaha belt and road ee shiinaha waa madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin oo socdaalkiisii ugu horreeyey ku tegay quwad weyn oo caalami ah tan iyo markii duulaanka ukrain ee taliskiisa ku riday go'doon caalami ah hogaamiyaasha ayaa bilaabay inay ku soo qulqulaan caasimadda dalka shiinaha si ay uga qayb galaan munaasabad ballaaran oo lagu xusayo tobanka sano ee b r i oo ah mashruuc muhiim ah oo madaxweyne jinping uu ku fidinayo xiriirka shiinaha ee caalamka maraykanka ayaa sheegay in la furi doono xadka u dhexeeya marinka khaza iyo masar balse wakhtigaa ayaan caddayn iyadaoo qaramada midoobeyna ay ka digtay xaaladaha bini'aadminimo ee khaza ka taagan israa'iilna waxa ay u sheegtay falastiiniyiinta ku nool qaybta waqooyi ee dhulkaasi inay isaga baxaan ka hor howlgal ciidan xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken oo maanta oo isniin ah dib ugu laabanaya israa'iil kadib markii uu booqasho ku tegay dhowr waddan oo gobolka ka tirsan ayaa sheegay in maraykanka uu la shaqaynayo masar israa'iil iyo qaramada midoobay sidii loo hubin lahaa in gargaarka uu galo khaza lana gaarsiiyo dadka u baahan dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay waxaan u safray israa'iil jordan baxrayn qatar imaaraadka carabta sacuudi arabiya iyo masar blinken ayaa isniintan sidaasi ku yiri bartiisa x xafiiska ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa bayaan uu soo saaray maanta waxa uu ku sheegay inuusan jirin heshiis lagu gaaray xabad joojin si gargaar loogu ogolaado khaza iyo in ajaanibtu ay ka baxaan ugu yaraan afar caruur ah ayaa axaddii shalay ku dhintay dalka burundi kadib markii uu soo dumay derbi kiniisad xilli carruurtan ay dhiganayeen fasalka waxbarashada ee diinta masiixiga ah shan iyo toban qof ayaa laga helay burburka ayaa sidoo kale waxa ay ku dhaawacmeen kiniisadda la yidhaahdo kiyange benjosa markii derbiga uu soo dumay sida ay sheegeen mas-uuliyiinta deegaanka dalka afrikada dhexe waxaa ku nool in ka badan saddex iyo toban milyan oo qof waxaana dhowaan ka da-ay roobab mihigaana iyo sidoo kale dabaylo xoogan oo halkaasi ka dhacay mar kale ayaan duhur wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan hay-adda maaraynta masiibooyinka soomaaliyeed ee loo soo gaabiyey sodma ayaa dhowaan ka digtay duufaano iyo roobab laga cabsi qabo inay soomaaliya ka da-aan dhowaan wafdi ay ka mid yihiin xildhibaan maxamuud cabdulaahi axmed oo ku magac dheer abukaate iyo guddoomiyaha hay-adda sodma maxamuud macalin cabdulle ayaa waxa ay gaarsiiyeen degmada jawiil ee gobolka hiiraan raashiin qalab dawo oo loogu talagalay wax ka qabashada cabsida duufaan iyo fatahaadda ee jira jamaal axmed cismaan ayaa arrimahani waxa uu ka waraystay xildhibaan maxamuud abukaate oo jawiil ku sugan bismillahi raxmaan raxiim dhegeystayaasha idaacadda v o e da waa salaamaya bacdisalaan degmada jawiil baryahanba safaro oo aan muxuuha ugu kuurgelaynay shacabka baahiyaha ay qabaan ayaa maaragtay jirtay darraad iyo shalay iyo maantana waxaan ku sugannahay degmada dadka waxaan gaarsiinay adeegii ay u baahnaayeen maadaama muxuuha cabsi badan laga qabo in barakac iyo duufaano iyo roobab waaweyn ay yimaadaan oo maaragtay dabaylihii ilina inay ku dhuftaan deegaanada laga cabsi qabo ayaa waxaa soo gaarsiina shan iyo toban baabuur oo maaragtay daawo iyo raashiin qeybaha kala duwan leh iyo marakanacooyin iyo muxuu aha agaabyadii kale u baahnaayeen dadka degmadan iyo hareeraheeda deganba in la gaarsiiyo runtii si wanaagsanayna ku dhacday shacabkina waa soo dhoweeyeen iyo maamulkaba iyo odayaasha iyo dadka deegaanka intaba anagana runtii ka xildhibaankii deegaanka ah maadaama farxad weyna i ahayd in dadkan aan muddo badan oo wakti badan ah aan dhigi karo ama waa markii ugu horreysay ama waa markii labaad sidai dowlad soomaaliyeedba u jirtay ay wax soo gaaraan deegaankan cadad intaas la-eg arrintaasna waa bogaalinteeda waxaa iskala madaxda qaranka iyo hay-adda muxuu ah maareynta musiibooyinka sodma waa uga mahad celina ayagana iyo maamulka hirshabelle intaba waa tahay waxaad ka dhawaajisay inay jirto cabsida in fatahaad iyo robaabkii alnino ee hay-adda sodmay ka dhawaajisay laga digay in deegaanadaas ay ku dhuftaan jawiilna waxaan ognahay inay ka mid tahay deegaanada loo soo barakaco marka ay fatahaado iyo ay dhacaan marka muhiimad intee la-eg ayay u leedahay raashinka iyo gargaarka aad hadda aad gaarsiiseen intaysan dhicin dhibaatadaasi fatahaada ama elnino muhiimad gaar intee ayay u leedahay dadka deegaanka aadaa umahadsan tahay runtii waa su-aal aada muhiim u ah sidaan maaragtay la soconno duufaantan mar hadday timaado oo dhibaato badan laga cabsi qabo diyaargarowgiisa iyo kadabategeeda dhibaato badan ayaa lagala kulmi karaa ayadoo taas baahidaas laga duulaya waxaan jeclaysanay runtii in lagu dadaalo sidii looga hortegi lahaa oo qabanqaabo ka hortegiis ah la sameeyo loogana diyaargaroobo ilaahay maaragtay khasaarihiisa iyo dhibkiisa horta naga yareeya maaragtay duufaantaas iyo dhibaatooyinkaas iyo roobabkaas iyo daadadka laga laga baqaayo iyo inay kanaacooyin iyo muxuu ahaa cuduro ay ka dilaacaan ayaa maaragtay hordhaceeda u ahaa maadaama waxa aan qaybinay raashinka iyo maaragtay marka laga tago waxaa ku jira mara marakaneecooyin waxaa ku jira daawooyin qeybaha kala duwan ah oo maaragtay cudurada maaragtay faafo oo meesha hadday ka dilaacaan iyo kuwa ka hortaga iyo kuwa gargaarka degdega iyo intaba isugu jiraan baahi kasta oo isleenaha allalaha maanta waa waa looga hortegi karaa ama maarata waa loogu diyaargaroobi karaa meeshaas way ku idlaayeen inkastoo baahida meesha ay ka jirto ay badan tahay haddana maxaa la yidhahdaa waxay ahayd qabanqaabo fiican oo oo oo maaragtay loog loogu sii diyaargaroobi kara waa tahay haddaan sii raacsado xildhibaan waxaa jirtay gargaarkan waxaad waxaa laga diray magaalada muqdisho waxaana jiray muddooyinkii ugu dambeeyey howlgallo iyo dagaallo ka socday qaybo ka mid ah gobolada dalka soomaaliya oo shabaab iyo ciidanka dowladda iyo maleeshiyaadka deegaanka ay wadeen marka waxaa la isweydiin karayaa in kolonyo intaa la-eg intay muqdisho ka baxdo ay halkaasi gaarto arrintaasi sidee ayay u saameysay howlgalladii iyo dagaaladii waayadan socday runtii dadka deegaanka iyo mas-uuliyiinteenaba waxaan ka mid ahay dadkii kasoo horjeeday nimankan khawaarijta shabaab muddana la dagaalamay mar hore iyo mar dambaba dad badan oo muhiimna ay runtii nooga dileen operationkan kasoo bilowday magaalada xamar afkeeda oo siduu maarata madaxweyne xasan sheekh maxamuud mar kale loo doortayba ka socda dalka faa'iidada ay maaragtay aan ka dhaxalnay ayay ka mid tahay waddooyinkaas oo shan iyo tobankii sano u dambeeyey aan la isticmaalin oo gargaar bini aadanimo iyo muxuu ahaa maamul adeeg dowladeedba intaba uusan maarata dhex marin ama uusan gaarin ayaa maarata waxay u suura gashay sanad kadib operationkii faceka koowaad faa'iidadii laga faa'iiday taasoo meel oon sii marnay wax isbaaro ah oo muxuu ahaa oo maamul iyo mid nooc kasta allah muxuu aha meesha yaalana ma jirin si nabad ah oo maaragtay ay ku wada gaareen dhammaantood ayadoona hal baakad laga dejin adeegii laga diray xamar ayay ku gaartay meel xamar u jirto afar boqol oo kilomitr
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan maxamuud abukaate oo isagoo degmada jawiil ee gobolka hiiraan ku sugan u warramayay jamaal axmed cusmaan qunbadnida macaan macaan indhirgaalid macallino arrinta igaare badiba admiga ka dadan arwaax fahantantiye aqoonbadnida macaan macaan dadkiya uunkiyo arliga qofanahayoobyahe dadkiya uunkiyo arliga qofanahayoo i ahe adiga weyo kuwihii aniga adigu i ahe isnihina aan isnahay dadkiya uunkiyo arliga qofanahay oo i ahe dadkiya uunkiyo arliga qofanahay oo i ahe adiga weyo kuwihii aniga adigu i ahe
weli waxaad dhegaysanaysaan tabintayada duhurnimo ee laanta afka soomaaliga e v o a si toos ah ayay idinkaga imaaneysaa magaalada washington haatanna boosaaso magaalada boosaaso waxaa ka jira xarumo lagu baro aqoonta dhallinyarada agoonta ah arrintaasi oo ay u riyaaqeen dad badan cabdixakiin jaamac xuseen oo maamulaha mid ka mid a xarumahaasi ayaa arrimahaasi waxa uu uga waramay wariyaha v o eda ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf xaruntani waxaa la yidhaahdaa waa keyrdoon center keyrdoon foundation waa xarun samafal marka waddanka yimi marxalado badan markaan indheeyay ayaan arkay waxaan arkay in laga maarmaan tahay in dadka masaakiinta dadka duruufisan ee danyarta ah in loo baahan yahay in loo istaago taasaa igu dhalisay markii hore marka waxaan ku bilownay barnaamijyo quudin iyo kadibyo waxbarashadii nala gashay tirada hadda sanadkan waxbaranaysa ee isugu jira agoonta iyo danta yar waa imisa runtii tiradu waad dirtaan tiradu marba meel bay maraysay haddii ilaa boqol iyo soddon bay kor u dhaafayaan runtii muxuu ahaa in maxaa idinku kalifay inaad xaruntan asaastaan anigoo magaalada mataqaanaa subax walbaba meel hoteel ah ayaan mar fadhiisan jiray markaan magaalada ku cusbaa subaxii wadada wadda weyn ayaa waxaa soo mara arday qurux badan labis qurux badan wata baawuro lagu wado wax walbaba familo ladan ka yimi dhanka kalena waxaan arkaa caruur subaxyaa meel ay aada aana lahayn cagaha boorka laho sanka diifka ayo dhibaataysan wararsan waxna aanan baranayn marka waxaan isweydiiyey labada caruurtan yaa u maqan yani caruurtan caruurtan miyaan xagga alla ka sinayn marka yani it means dadkii baa toodii dayacay dayacadaas markaan arkay ayaa runtii u danqaday taasaa igu kalifta marka caruurta tan duruufaysan bal sida wax loogu abaabuli lahaa markii ugu horeysayna tobanayaan ku asaasnay maantana maasha allah boqol iyo soddon ay kor u dhaafayaan waxaan rabaa qali inaan ku weydiiyo ee, ma dadka agoonta iyo dadka dadka danta yar miyaa mise waxaa jira ee, dhalinyaro kaleo halkan wax ku baranaysa runtii taargetkeenu waxaa waa waanaya agoonta iyo dadka duruufaysan marka dadka kale maba kuu imaanayaanba oo muxuu ahaa dadkaan aan ugu tala galnay oo aan runtii fiigii iskuulkaan iska bixin karin fiigida iskuulka waa la socotaa waxaa la qaadaa iskuullada qaarkood shan iyo toban kuwa shan iyo labaatan marka waalidkan ma awoodaan maba bixin karaanba ka soo qaad wa- waalid baa waxa ay dhaleen tobaneeyo ciyaala yaa ka bixinaya oona duruufisan marka dhib badan baa jirta agoon dadkaa duruufisan intaasaan u asaasnay marka annagana muxuu ahaa fii sabiililahana nagu dhignaa qaab voluntary ah dad muxsiniina way jiraa wax noo soo dirdira laakiin um, fan- funding rasmi ah oo aan helno oo arrintaanaan ku kafargarayno runtii ma aanan hayno laakiin dad muxsiniinoo wax noo soo garta waxaasaanu macallimiinta wax ka sii siinaa marka mana badna ma garatay waxbarashada ay qaataan ma waxay la mid yihiin ee, waxbarashada ee, ay ku dhigtaan ee, dhalinyarada kale ee iskuullada magaalada boosaaso mise waxaa jira maadooyin ka maqan oo aysan helin dhalinyaradaasi agoonta iyo danta yar isugu jira runtii ilaa haddirta horta waxaanu haynaa iskuulka xadaano ilaa galaaska saddexaad waana oo isku jiraan waxbarashadii diinigeed qur-aankii tarbiyadii muxuu ahaa in akhlaaqiyaadkii kale sidoo kalena maadooyinkii muxuu ahaa maadiga ahaa oo muxuu ahaa soomaaligii xisaabtii sayniskii waxaasoo dhan way qaataan marka labada dhinacba waay galab iyo subax bayna dhigtaan waxaa ii sheegtay oo hadalkaaga ku jira in galaaska ama iskuulka uu ka kooban yahay koobaad ilaa iyo saddexaad ee, fasalladuna ay badan yihiin afraad ilaa laba iyo tobanaad qorshihiina muxuu idinku yahay marka inaad ee, kordhisaan ma idinku jiraan qorshaha si ay u soo bataan ee, dhalinyarada kale ee waxbarashada raba maasha allah maasha allah marka waxa waa anaga runtii hamigeena waxa weeye sanadba sanad ka dambeeya hadduu ilaahay noo garto in aanu intaa kasii balaaran ah kasii weynaano abfaraad ilaa iyo dugsi dugsi hoose dhexe sare xataa haddaan jaamacad u abaabuli karno waa u abaabulanaa int haddaan noolna insha allahu tacaala ugu dambeyntii waxaa rabaa inaan ku weydiiye marka fariin noocey a u diri lahayd ee bulshada qaybahooda kala duwan si loo dhiirigeliyo dadka danta yar ee magaalada boosaaso walaa waa su-aal wanaagsan runtii waxaa rabaa halka kan inaan laba fariimood aan ka diro fariinta koowaad waxaay tahay runtii iskuulka meesha hadda ardada aan ugu dhigno waa waa buuqcad nala siiyey oo qabyo ah buuqcaddaas waxaan ugu talagalno ilaa saddex galaas musqulahoodii cagdhigii meesha ciyaalka lagu safi lahaa markii ilaa hadeertaan laba qol baa noo dhisan waxaa naga qabyo ah qolkii iyo musqulihii iyo muxuu ahaa meeshii muxuu ahaa daaraddii ciyaalkii lagu safeeyey marka dadka muxsiniinta dadka walaalayn waxaan ka codsanaynaa in ay nagala qayb qaataan oo dhismaha iskuulka runtii ay garab naga siiyaan naga dhammaystiraan sidaas lamid ah dadka walaalaha muxsiniinta waxaan ka codsanaynaa ardadaas maalin maalinta dambe soo badanayso iyagana haddii ay muxuu ahaa ay naga qaadi karaan sbonsarkooda muxuu ahaa yacni ka faalaqaadkooda waayo waxa weeye runtii sidaa la socotaan macalimiin baanu hayna macalimiin baa noo joogta oo ilaa afar shan macalin macalimiinta runtii mushaaraad ku filan ma siino marka bal haddii dadka muxsiniinta ah haddii qof walbaba uu isku dayo hal cunug ama laba cunug hadduu kafaalo qaado lacagahaas waxaan ku kobargarayn lahayn qarashaadkii muxuu ahaa macalimiintii korontadii waxyaala noocaasoo kale ah marka dadka muxsiniinta walaalaha meel walbay joogaan waxaan ka codsanaynaa inay nala garab istaagaan arrintaa sidaas lamidana ayaa labadaba oo dhanac baa ka socodsanayna hadday taakulo dhaqaalana siin karaan ama hadday noo soo duceynayaan marka mar walbaba waxaan hiil hiil garab iyo muxuu ahaa baalka hiil iyo hor labadaba waan idinka rabnaa marka kheyr baan idin rajaynaa meel walba aad joogtaan intaa deertaan maaragtay waxna siisa waxaan idin leenahay allah idinka abaalmariyo meeshaad ka soo saarteen wax ka weyn oo ka kheyr badan allah idinkugu bedelo owlaadana allah idin xafido marka guul baan idin rajaynaa meel walba aad joogtaan muxsiniinta kalena walaalayaalo inaad noo istaagtaan baan rajaynanaa insha allahu tacaala
kaasi waxa uu ahaa cabdixakeyn jaamac xuseen oo maamula mid ka mid ah xarumaha aqoonta lagu baro aqoonta ku dhaqan magaalada boosaaso waxa uu warramayay wariyaha v o eda ee magaaladaasi yuusuf maxamuud yuusuf
bandhiga barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhiga v o a
bandhiga v o e kala soco laanta af soomaaliga ee v o e maalin kasta oo khamiis ah
mar kale duhur wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan haatanna waxaan mar kale dib ugu noqonaynaa kaalimihii heesaha dabacsan
amaxalin fadhiyaayo la xanaani jiraayo duntayo xeedha sida faras xullaalo aan xaalu faraago lugaan xayska daaqo dabaar ku todno amaxalin fadhiyaayo la xanaani jiraayo soduntayo feedha arugu xardho oo xuub dhacsadaayo sayntu dhulka xaabto oo xuub dhacsadaayo sayntu dhulka xaabto oo aan xajiiniyo oo aan xajiiniyo weli mudan xasiya buur uu xariirti shaalkiyo akaamihii la sudhaado kuure loo xambaaro xog ogaale fuulo وحوفت بوددا حواردا ليابو وحوفت بوددا حواردا ليابو un orod ka xiiqayn qaar baa xaraame وحوفت بوددا حواردا ليابو وحوفت بوددا حواردا ليابو un orod ka xiiqayn qaar baa xaraame marka aan xagaagiyo xubnahaaga eegaba xubnahaaga eegaba isoodaye xadankoodaye isoodaye xadankoodaye xudaantee sida xiita geelo xilligii gugi intaaye xerge odayaaye ka foobshe ama wiilan xoogli inta ay xabaadheen xidharkii hagoogani eryowga oodeen sida xiita geelo xilligii gugi intaay xergeen odayaay ka foobsheen ama wiila xoogli inta ay xabaadheen xidharkii hagoogani eryowga oodeen ama ay xayaabliyo bannaanada xalxaliseed ama ay xayaabliyo bannaanada xalxaliseed kayn laba naqxadheen kayn laba naqxadheen irgoogu xidhayn uu xabaashka dooguna lagashaada gaadho goobna uu xuluushoy waran tahay xareedii oo ay xaftiisiyo xigtiisiiba taalo oo ay xaftiisiyo xigtiisiiba taalo oo ay weelka xoortiyo caanu xarfanayaan oo ay xaftiisiyo xigtiisiiba taalo oo ay xaftiisiyo xigtiisiiba taalo oo ay weelka xoortiyo caanu xarfanayaan marka aan xagaagiyo xubnahaaga eegaba xubnahaaga eegaba isoodaye xadankoodaye isoodaye xadankooda xudaante
heestaasi xoodaamo iyo codkii allah u naxariistee cabdi tahliil warsame ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteennii duhurnimo ee laanta afka soomaaliga v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashi ibraahim aadan intaan mar kale kulmayno nabadgelyo